madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa xarigga ka jaray dhismaha bangiga dhexe ee maamulka puntland laanta magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari munaasabada xarigga looga jarayay waxaa ka qaybgalay golayaasha maamulka puntland mas-uuliyiinta bangiga la taliyaha madaxweynaha maamulka gobolka bari iyo kan degmada boosaaso qadar ogaas cabdi agaasimaha maamulka guud ee bangiga puntland ayaa ka waramaya ahmiyadda uu leeyahay hirgelinta xaruntan bangiga ee boosaaso xarigjarkan aan samaynayno ama qaybtan aan furayno shantii sano ee lasoo dhaafay ama lixdii sano ee lasoo dhaafay waa kii saddexaad oo aan xarigga ka jirno arrintaasna waxay ku timi isku tashigii madaxweynuhu lagu hogaaminayey bangigu wuxuu hagaa nidaamka dowladeed ee maaliyadeed ee waddanka bangiga dowladda puntland waxaa ka muuqata inuu horumar aad iyo aad u weyn ka sameeyey hufnaanta ilaalinta dhaqaalaha cashubixiyaasha waddanka muhiimadda aanu samayno waa inaan ururinno dakhligii kadibna miisaaniyadda siday lagu ansixiyey inaanu ku kharaj garayno muhiimadda noogu weynoo taas waan qabanno waxaana kaloo kor joogtaynaa bangiyada iyo hay-adaha maaliyadeeda waddanka intaas keliya maaha laakiin muhiimada ka waaweyn buu bankigu qabtaa laakiin kuwaasaa ugu waaweyn siciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka puntland ayaa tilmaamay in bangiyada puntland ay kaalin ballaaran ka qaadanayaan lacagta maamulka puntland uu qorsheynayo inuu yeesho
runtii farxad weyn bay maanta noo tahay inaan bangiga laantiisa dhismaha cusub lagu sameeya inaan xarji waa tilmaan waayadan socotay oo ah in aad loo horumariyo dhinaca adeegyada dowladda mudnaan la siiyo hay-adaha maaliyadda waxaan rabaa inaan halka uga faro iyagoo raacaya nidaamyada adduunka dalal badan oo federaal oo waxaa jira laba lacagood kale leh macnaheedu maaha soomaalinimada inaan ka baxnay laakiin waxaan rabaa puntland lacag ay leedahay inaad daraasadeeda bilowdaan oo raadisaan muddaan sugaynay in dowladda mid ah shilin soomaaliya oo midaysan la sameeyo ma muuqdo marka maanta go'aankaas ayaa dowladdu waayadanba ka shaqaynaysay daraasadeeda socota waxaan rajaynaynaa muddo gaaban oo inta lagu jiro haddii ilaaha idan ka dhigo in la helo lacag puntland ay leedahay xarumaha bangiyadu waxa ay fududeeyaan adeegyada dawliga ah iyo maalgelinta bulshada ay helaan